waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali inaan ka mid noqdo musharaxiinta aqalka sare ama dadka loo dooran doono aan rajo fiican ka qabo aqalka sare yan arrintaasaa aada muxuu ahaay baryahan ugu mashquulsanaa horaan u cilaamiyey oo aan u sheegay marka rajada aan ka qabnana waxa weeye way fiican tahay aqalka sare ee soomaaliya hore uma jiri jirin waa aqal cusub soomaaliya hal baarlamaan unbay lahayd ama sanadihii u dambeeyey ha noqoto ama taariikhdii markii gumaysigu ka tegayba marka maxaad kala socotaa aqalkaa sare marka la sameeyo doorkiisu wuxuu noqon doonaya hawsha loogu talagalay xasan walaal waa mahadsantahay oo su-aal muhiima aqalka sare hore uma jiri jirin sanadii labadii kun iyo labaiyo tobankii xasan iyo intii aan la dooran siixayaashii road mapkii hore yaa waxay soo diyaariyeen shirkii garowe one iyo garowe two iyo gaalkacye iyo heshiisyadii lagu gaari jiray yaa waxaa lagu sameeyey dastuurka lagu daray dastuurkii waagaa la diyaarinayay xilligii madaxweyneheenaan haddeer jira cabdiweli maxamed caligaas oo ra-iisul wasaaraha ahaa yaa waxaa dastuurkii la diyaarinayay waxaa lagu soo daray in soomaaliya federalismka markii transitionka laga gudbo kumeel gaalka in muxuu ahaay aqal sare iyo aqal hoose ay yeelato sanadkaasba in xasan sheekh hadda intii uu shaqaynayay oo dowladda kumeel gaalnimadu ay ka baxday waxay ahayd in aqalkii sare uu shaqeeyo nasiir daro ma noqon waxaa la yidhi marka madaxweynaha la doortay kadib aqalkii sare hala keeno dowladdii xasan sheekh iyo raggii soo shaqeynaya ra-iisul wasaarayaasha ah kumaysan guuleysan iyo baarlamaankii jiray in maadaama markii horeba laga tegay oo inuu madaxweynaha wax ka doorta aqalkaas uu ahaa in dib loo soo doorto oo muxuu ahaay lagu soo daro si dastuurkii loo buuxiyo nasiib wanaag waxaa moodaa hadda diilo fiican inay muuqato ka hor intii aan doorashada cusub hadda aysan dhicin dowladda cusuba imaan doonta in aada looga dooday muran badan la geliyey kadibna is-afgarad uu ka yimid in aqalkii sare la sameeyo inta aan la dooran madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo muxuu ahaay doorashooyinka dhacaya dhammaanna uu muxuu aha aqalka sare uu ka mid noqdo dastuuriyan waa aqal jira oo dastuurkeena saa ugu jira konton iyo afar xubnood buu ka koobnaa shirkii madashii wada tashiga ee ugu dambeeyay baydhabo lagu qabtay jijiid fara badan kadib waxaa la ysla gartay in konton iyo lix laga dhigo laba xubnood oo gobolka banaadir ah yaa lagu daray responsibilitygiisa ama shaqadiisa dastuurkay ku caddahay way kala duwan tahay aqalka sare ee dastuuriyan muxuu ahaay muhiimadda uu macnaha shaqadiisa qofka aqalka sare ah shaqadiisa iyo qofka aqalka hoose ah marka qodobo dastuurka ah faahfaahinaya c n b taydiisa hadda xulashada shakhsiyaadka ka mid noqon doona golaha oo adigu hadda aad rabtid inaad qeyb ka noqotid ma jiraan wax shuruudaa oo lagu xiray inta aad og tahay hadda nidaamkaas dadka lagu soo xulayana ma bilowday maxaadse adigu isleedahay shuruuduhu way noqon karaan walaaliyow shuruuduhu ma adka haddaan xagga warar kuturkuteyna waxaa jira dhanka dhaqaalaha ah oo la leeyahay laakiin de waxaan hubin wax la sheegi karo waxaan si officiala usoo bixin wixii ciddii sheegtaa waa iska kuturkuteen dhaqaalo toban kun oo dollar baa aqalka sare lagu xiray five thousand baa aqalka hoose lagu xiray laakiin wax hadda inagu aynu ka hadli karro maaha laakiin shuruudaha kale waxaa anigu cabdikarin ahaan aan aaminsanahay shuruudo dabacsan inay yihiin oo aan aada loo ak adkeyn qofku inuu muslim yahay inuu soomaali yahay inuu muxuu ahaay aqoon secondary halka aqoonta xooga inay ka dabacsan tahay oo ilaa secondary level laga dhigay sometimesna ay yidhaahdaan qofku inuu wax akriyi karo ama qori karo marka haddii dadka shaqaynaya oo mas-uuliyiinta ah oo stateska madax madaxda ka ah oo muxuu ahaa iskale responsibilitygaas haddii ayagu aysan taxadir fara badan sameynin qofka c v-giisii hore shaqadiisii hore experience khibradiisii iyo muxuu ahaa aqoontiisa iyo haddaysan ayagu aysan xoogaa buunbuunin dhanka shuruuduhu aada uma adka dhanka aqoonta laakiin dhanka kale oo qofka muxuu ahaaye jinsigiisa iyo jinsiyadiisa iyo muxuu ahaa religionka dhanka diinta uu haysta iyo waa way fiican tahay waa gartay dabcan aqalka hoose oo baarlamaanka hadda jiray oo hore usii jiray hadda sidaan ognahay waxaa lagu xiray in konton iyo kow qof ay xildhibaan kasta soo doorato madax dhaqameedkii ururadii bulshada haweenkii dadkii oo dhan ka kooban aqalka sare yaa awoodeeda le yaase soo xulaaya madaxweynaha keliya qof ku raba soo xulaya ma odayaasha dhaqameedku ma door bay ku leeyihiin intaad ka og tahay hadda sida ku qoran communikegii ama rikoodadii ugu dambeeyey oo ay ku heshiyeen muxuu ahaaye madashooda tashiga oo hadda mas-uulka ah qaabka broseska uu socdo oo ay ku jiraan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha international community-gu laftigoodu ay goobjoog ka yihiin qoraalada ka soo baxay oo ugu dambeeyey oo aan tix raacayno waxa weeye waxaa dooranaya aqalka sare horta musharaxnimadiisa waxaa soo sharaxaya golayaasha xukuumadda muxuu ahaa dowlad goboleedyada yaa soo sharaxaya markii ay soo sharaxaan shortilistigay soo samaynayaan oo ay soo sharaxaan waxay usoo gudbinayaan tusaale ahaan muxuu ahaaye sagaal qof oo puntland laga rabayo waxaa laga yaabaa inay soo gudbiyaan sideed iyo toban qof ama la saddex laab ay soo gudbiyaan oo ay ka dhigaan toddoba iyo labaatan qof toddoba iyo labaatanka qof marka saddexdii qofba inay tarsanto oo haddii beelbeel ama gobol gobol lagu sii saleeyo waxaa doorashada iska leh mas-uuliyadda doorashada waxaa iska leh baarlamaanada dowlad goboleedyada markii golaha xukuumaddu ay soo sharaxdo waxaa loo gudbinayaa dowlad muxuu ahaa baarlamaanada dowlad goboleedyada kadib waxay kala saarayaan oo doorasho u samaynayaan dadkii ay xukuumaddu soo sharaxday marka waxaa moodaa waa jaanis fiican waana jaanisyada aniga hadda diirada igu dheliyey in xoogaa uu jiro equal jaanis oo ah in qofku nasiibkiisa uu tishaabin karo ama uu tartan geli karo ma garto waa gartay garowaad hadda joogtaa waxaa la ii sheegay in ay qarqiyeen magaalada qurbajoog aada u fara badan hoteeladu ay buuxaan intooda badanna ama xildhibaan aqalka hoose ama aqalka sare ay raadinayaan adigu daljoog baa tahay qurbajoog ma tihid tartanka qurbajoogta iyo daljoogtu sidee yahay ma dhici kartaa in qurbajoogtu inay gacanta sare helaan maadaama haddii lacaga lagu xiro kale qaarkood laga yaaba inay lacagta heli karaan daljoogu aysan heli karin marka arintaa ka waran qurbajoogta iyo daljoogta tartanka udhexeeya horta aragti guud oo waxaa rabaa inaa meesha ka saara ah dadku waa soomaali hadday qurbajoog yihiin iyo haddii ay daljoog yihiin waa raggii saaxiibada ahaa anoo cabdikariin ah iyo adoo xasan ah oo isku meel ku dhalanay oo saaxiibo ah oo nina australia u aaday nina muxuu ahaaye uu joogo garowe laba muwaadin baan nahay isku xuquuq baan leenahay inta aan dalka taray in ka badan inaad tastay baa laga yaabaa taa waa meeshaas waa run oo way joogaan garowe qurbajoog fara badan oo wax raadinaysa xaq bayna u leeyihiin oo cidlii kasta hadda maxay u joogaan oo ay wax u doonayaan ma jirto laakiin anigu waxaan lana aaminsanayn in priority gooni ah ee qurbajoogta ay leedahay aqoon ahaan rag la siman oo ama ka aqoon badan baa dalka jooga dhaqaale ahaan waxa weeye cidna waxaa laga yaabaa in laga jeebroon yahay qurbajoogta laftigooda oo dalka dadka jooga ka shaqaysta marka waxay ku xiran tahay waa depend on muxuu ahaa personalitygaas qofka muxuu ahaay marka waa isku fursad muxuu ahaay waxay ku xiran tahay uun qofka aqoontiisa khibraddiisa mas-uuliyaddiisa wixii uu kasoo shaqeeyey wayna joogaan tartankayna ku jiraan waana badan yihiin meelo badan baana t v-yada iyo ka arkaya iyagoo ka loobin garaynaya marka wax dhibaataa aniga xagga dhankayga muxuu ahaay uma arko waa gartay tan u dambaysa haddii aada nasiib u yeelatid inaad ka mid noqotid xildhibaanada aqalka sare loo doortay maxaad is leedahay waad ka qaban kartaa baarlamaan soomaaliya soomaaliya dhibaata kusoo jirtay lix iyo labaatankii sano oo hadda u dambeeyey ma jiraa qodobo gooni o aad is leedahay aleylahay dhinacaasaan maaragtay fiirin lahaa ama arrintaasaan wax ka qaban karaa maxaa kuugu muhiimsan adiga cabdikariin ahaan waxaa iigu muhiimsan horta qofku tallaabo aan hadda muxuu ahaa kacdoonka iyagan aan uu magac darnay kacdoonka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka in rag badan oo aqoon-yahanan rag dhalinyaro ah ay baarlamaanka ka mid noqdaan rag iska fadhiya xamar oo statejkii ama gobolkii ama dadkii ay matelayeen aan mumasal naba oo ahayn waxa weeye anigu shaksiyan waxayaabaha nagu dhaliya hadeer inaan ka mid noqono baarlamaanka waxa weeye xamar ma fadhiyi doono waxaan ku fidnaan doonaa inaan ka shaqeyno muxuu ahaa meelihii aan ka nimid inaan u qareelno shuruucdii iyo ama muxuu ahaa mas-uuliyaddii qaran ee heer qaran inaan gudano in dhaqdhaqaaqa iyo energyga dad muxuu ahaa diig cusub oo energized ah oo socon kara qaab aan u baahnayn mooshin maalin walba taagan aan u baahnayn u baahan documenty iyo qoraallo iyo articles laga hadlo qoraallo wax laysku dhaafsado muxuu ahaay qaylo microfon lala soo istaago mooshin fara badan oo lala yimaado oo maalin walba taagan oo interest ku salaysan muxuu ahaay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare muxuu ahaay baarlamaanka dhexdiisii ku dagaalamaya oo dhaqaala xasab macnaha dhaqaale laga raadinayo darteed maalin walba mooshin la keenayo waxaan rabnaa inaan u shaqeyno dalka inaan wakti badan gelino waxyaabo ka muhiimsan mooshinkaas in muxuu ahaay quality controlkii environmentkii sharciyada muxuu ahaay child protectionkii sharciyo badan oo dalkan dadkani waxa ay u baaba-ayaan oo u dhammaanayaan daawo feeg ah cunno feeg ah muxuu ahaay wax walba dalkii in bilaa sharci qof aan aqoon uusan lahayn ku shaqaynaya inaan sharciyadii rasmiga ah xeer hoosaadadii iyo shuruucdii rasmigeeda dalka looga baahnaa oo qarannimadii dib usoo celinaya oo noloshii dadka muxuu ahaa kor u qaadaya inaan ka shaqayno waqti badan gelina rabnaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali